kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno madaxweynaha somalilan iyo labada xisbi ee mucaaridka ah ayaa toddobaadkan si rasmi ahi waxay u shaaciyeen in lasoo afjaray murankii muddada dheer ee ka tagnaa guddiga doorashooyinka iyo qabashada doorashooyinka wakiilada iyo deegaanada waxay dhinacyadu saxiixeen heshiis arrintaasi ku aadan kadib kulan ay ku yeesheen magaalada hargeysa saxiixa heshiiskaasi waxaa goobjoog ka ah safiirka midooda yurub u qaabilsan soomaaliya nicholas barlenga waxaana heshiiskaasi dhinacyada ay seexdeen u ogolaanayeen doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanada la qabto sanadkan kadib marar badan oo dib loo dhigay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan ciro ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha dhinacyadu ay ku heshiiyeen waxaan isugu nimi inaanu saxeixno heshiis lagu soo afjarayo khilaafaadkii siyaasiga ahaa iyo kuwii doorashooyinkaba laguna suurto gelinayo in somalilan ay ka qabsoomaan doorashooyinkii golaha wakiilada iyo golaha deegaanka sanadka aynu ku jirno gudihiisa labaatan labaatan heshiiskaas oo madaxweynaha iyo guddoomiyayaasha labada xisbiba saxexeen goobjoogna ay ka ahaayeen mas-uuliyiintii qaranka in badanoo ka mid a waanu u mahadnaqaynaa cid kasta oo heshiiskaas door ku lahayd inuu hirgalo oo uu ka mid yahay ninkaa safiirka ahaa eeyuda kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan ciro oo faahfaahin ka bixinaya heshiiskii laga gaaray muranka doorashooyinka somalilan in ka badan boqol dal oo xubno ka ah i m f hay-adda lacagta adduunka ayaa ballan qaaday inay bixin doonaan saddex boqol soddon iyo afar milyan oo dollarka maraykanka oo qaybka deynta laga khafiifinaya soomaaliya sida ay i m f sheegtay toddobaadkan ballanqaadkan ayaa u ogolaanaya in soomaaliya hesho lacag cusub oo lagu bilaabo kobaca dhaqaale dalka iyo yareynta saboolnimada sida ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay agaasimaha maamulka i m f kristalina georgieva soomaaliya oo lagu leeyahay deen gaaraysa shan dhibic saddex bilyan oo dollarka maraykanka ayaa waxaa deynta looga khafiifinaya barnaamij oo lagu kaalmaynayo dalalka ugu saboolsan dunida guud ahaana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo